Dhowaan degmooyinka Walaweyn iyo Afgoy oo ku tirsan gobolka Shabeellada Hoose waliba ka fatahaya daadad xooggan ahaanas oo barkaciyay qoysas badan oo saameyn ku weeliday daadadkaasaya walibana saas oo kale ah walyeelaha ku deertaya ee jidkan dhexeeya baydhabo iyo magaalada muqdisho kaas oo burburay enjeysideen biyoogasaya si arrintaasi wallanka qabadaya guddiga gurmadka arrimo fatahado koonfur galbeedda qabaday kulan degdeg hay oo diiradda laka saaray ku jawaabista saameynta fatahadda webiga shabeelle enjeysidii degmooyinka afgooya iyo weliweyn ee gobolka shabeellada hoose kulankaas ayaa weliba ku qayb galaya hay-ado samafalka ee ku howlgalow deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo si fogaan arag ee warbixino lankudhuhunsadii guddoomiyaalka gobolka shabeellada hoose afgooya iyo walaweyna biyo fatahado iyo saameyn ku welidan dhiniyada beero badqabka caafimaasho iyo helidda raashinka filan bulshada kanola degmooyinka afgooya iyo weliweyn ee gobolka shabeellada hoose kulanka iyo weliba qayb muhiim ee kalahay agaasimyaalka caafimaadka iyo beero ee koonfur galbeedda iyagana faahfaahiy howlo gurmadka ee hadda ku dareer degmooyinkaasaya guddoomiyaha guddiga gurmadka arrimo fatahado dowladda koonfur galbeed mudane cabdinaasir cabdi caruusha iyo hay-ado kula shaqeeyahaya arrimo caafimaadka biyo iyo raashinka ka adkay inay xoojiyaan gargaarka ka eedan sidii landardar gelii lahaaye adeega lanbaahanya deegaanadaasna landeersii lahaya guddoomiyaha guddiga agaasimyaalka arrimo caafimaadka iyo biyo yaa ku hadleen kulankaas iyo muhiimaddiisa lahaye xaaladda weli lagu ka hadlaayo afgooye iyo walaweyn fatahadihii iyo dhibaatooyinka ku jiraan dartiyo marka waxyaalihii aqabadooga iyo gaababkii jara iyo yalku taladay weli rajeeyana ka wasaarad ahaan inii harumogii caafimaadka oo fatahadooga saamayeen iyo dadkii barakaceenoo meelraa isu seedeen meelraa isu meelo magaalada ku baxsan oo service lang ee inii serviceka la deersii baatanarada lowa shabeelle ku shaqeeyo dhammaantay wali meelrais ka bogaadinay meelrais wasaarad ahaan kula shaqeey doognay inii dadkaasi oo baraka ay service la deersii biyo nadiifa iyo caafimaad iniyo helaan marka wali meelraisu meelraisu shirkaha u qeybgalay meelraisu guddoomiyaha gobolka iyo lamada guddoomiya afgooy iyo walweyn marka wali eedanka mahadnagay wasiir aruush oo shirkan qaaban qaabay iyo mar walba isku hil saarahay ini meelraisu umatan meel kasta oo caqabad iyo baahidii inay si degdeg a lagugu jawaaba marka ka wasaarad ahaan meelrais wali diyaarinayna inay iyo baatanarada ku shaqeeyo bahda caafimaadka inay meelraisu meelraisu afgooy iyo walaweyn fatahadoon ku dhiyaan iyo tuulooyinka ka hareereysanba service la deersii wasaaradda beeraha waxay dhegeysatay cabashadii ama dhibaatooyinkii meesha ka dhacay oo walweyn iyo afgooya oo u badnaa in fatahadii ama biyihii xooggooda ay gaareen beerihii ay dhibaato u geysteen dalagyadii qaybihii kala duwanaa oo xil beereedkan u beernaa beeraleydii iyadoo la qiyaasayo ku dhawaad kun ilaa kun iyo shan boqol higtar oo beero ah inay fatahadihii waxaa ay gaareen ilaa dalagyo kala duwanna ay dhibaato u geysteen sidoo kale waxay dhibaato u geysteen fatahadaha bakaartii ama keedihii cuntooyinka ay lahaayeen beeraleyda qaybaheeda kala duwanay qaadeen saas oo kale waxaa dhibaato xoogan u gaaray infrastructurkii ama kanaaladii biyaha oo dee waraabkii ay isticmaalayeen beeraha kheyr ka mid ah marka ka wasaarad ahaan hoolahaas markaan emergencygaas aan ogaanay qayb ka mid ah si hordhaca hadda waxaa meelihii ay naqatay in wax laga qabto gaar ahaan afgooye in la geeyo sanbakis oo loogu talagalay in aysan sii fidin biyihii oo meelaha qaar loogu hortago ama lagu xidho ku dhawaad boqol iyo konton kun oo sanbakis aan geenay kulankan oo maanta isoo qabaqaabiyeen guddiga arrimaha fatahadda dowladgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaan warbixin ka dhagaysanay gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose gudoomiyaha degmada afgooye gudoomiyaha degmada walaweyn iyo iskuduwaha wasaaradda gargaarka ee gobolka shabeellada hoose oo kulanka kusoo galay sida qadka zoomka kusoo galay warbixinta ayna siiyeen waxyaalaha aadka culeysyada u haya degmooyinka walaweyn iyo afgooye tuulooyinkeeda waxaa ugu daran hadda dhinaca beeraha oo dadkii dalagyadii u abuurnaa biyaha ay ka waxyeelayeen iyo keedadkoodii oo biyo galeen waxaa kaloo aada hoosta looga hareeqay baahiyaha caafimaad ee ka jira deegaanka ha noqoto dhinaca malaariyada iyo cudurada guud iyo dhinaca cuntayari saddexdaas ayaa lagu soo lagu soo koobay baahiyaha dadka waxaan uga mahad celinaa wasaaradda beeraha oo run ahaantii xog iyo dadaalo badan ka wada deegaanadaas iyo wasaaradda caafimaadka oo run ahaantii shaqaalaheeda ilaa heer degmo ay gurmadka ay taagan yihiin leynka u horeeya arrimaha gurmadkaas uga mahad celinaa